فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinimo jimco ah taariikhda hijriyaduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shanaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxaannu ka naqaanaa taariikhda dalka laga abaabulay duulaankii lagu furtay dhulka andalus ee ay xilligani nasaaradu haystaan waxaad ku maqli doontaan xalqada sagaal iyo tobnaad ee taxanaha fasiiru waa tuma saxaabiyadda uu nebigu salaallahu calayhi wasallam gurigeeda ku soo koray islamarkaana aad u jeclaa warbixin ka hadlaysa taariikhdeeda ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha allah sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah maxaannu ka ognahay duruusta iyo faa'iidooyinka ku jira xadiidka qum abaaturaab kuwaasoo xal u ah qoyska warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan insha allah kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku bilowno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaannu ka naqaanaa taariikhda dalka laga abaabulay duulaankii lagu furtay dhulka andalus ee xilligan ay nasaaradu haystaan waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo tobnaad ee taxanaha fasiiru الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل maqrib ama morocco waa dal dhaca cirifka waqooyi ee afrika qaybna ka ah dalalka maqribul islaami wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ku xardhan bogagga futuuxaadkii islaamiga ahaa ee andalus iyo waqooyiga afrika morocco wuxuu dhinaca waqooyi garabka ku hayaa badda mediteraneyanka halka galbeedkana uu ka xigo badda atlantika barina wuxuu kaga beegan yahay aljeriya murutaniyana wuxuu ka xigaa jihada koonfureed masaaxo ahaan ama bid ahaan dalka morocco wuxuu ku fadhiyaa afar boqol afartan iyo lix kun oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa tiro ahaan lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo qof waxayna isugu jiraan carab amaaziiq iyo qabaa'il kale ka hor intaanay muslimiintu furanin almaqrib ama morocco waxaa dalkani maamulkiisa soo maray dowlado iyo maamullo kala duwan oo ay ka mid yihiin bisandiyiintii ruum cahdigii dowladdii islaamiga ahayd ee umowiyiinta oo dardar xoog leh la geliyey mawjadaha futuuxaadka islaamiga ayuu dalka morocco ka mid noqday waddamada maqribul islaami ee laga taagay raayada islaamka sharafkanna waxaa xaqiijiyey taabiciga jaliilka ah ee muusa ibnu nusayr raximahullah maadaama morocco uu yahay dal ku yaala cirifka fog ee qaaradda afrika hogaamiyaashii ciidanka muslimiinta ee ka horreeyey muusa ibnu nusayr ayay ku adkaatay inay gaaraan sababo ku aadan furimihii kaga furnaa qabaa'ilka berberiyiinta ee degganaa tuunis libiya iyo meelo kale sidaasii darteed hogaamiye muusa ibnu nusayr raximahullah markii laga soo diray masar wilaayada waqooyiga afrikana loo dhiibay wuxuu tallaabadii ugu horraysay ee uu qaaday ahayd inuu ciidankiisa u khudbeeyo isagoo u sheegay inuu yahay shakhsi iyaga ka mid ah yeelan karana khalad iyo sax wixii wanaag ah ee lagu arkana looga daydo wixii khalad ah ee ka dhacana looga naseexeeyo tani waxay soo jiiday kalsoonida ciidanka muslimiinta iyo saraakiishii maydaanka markii uu ragga kala bartayna wuxuu maamuusay kuwoodii gaarka ahaa ee halyeynimada iyo nafurka lahaa isagoo u dhiibay shaqooyin iyo mas-uuliyaad dadka uu sida gaarka ah ula soo baxayna waxaa ka mid ahaa daariq ibnu siyaad raximahullah maadaama aannu sii wadan karin futuuxaadka ilaa laga soo afjaro malafka qabaa'ilka weli aan islaamnimada u hoggaansamin wuxuu muuse ibnu nusayr qaaday xamlooyin sifayn ah oo ka dhan ahaa barbaryiintii aan islaamnimada qaadanin awood iyo maquunin oo keliya iskuma dayine wuxuu isku howlay inuu soo dumo qabaa'ilkaasi uuna la gaaro heshiis xabadjoojin ah oo sugan si aanay u mashquulin marka uu si anba qaado futuuxaadka goobta ugu weyn ee uu xilligan isha ku hayana waa morocco oo aan weli soo gelin gacanta dowladda islaamka sannadkii siddeetan iyo sagaalaad ee hijiriyada muusa ibnu nusayr oo hogaaminaya ciidamo badan oo kumanaan ka mid ah yihiin barbaryiinta iyo amaasikiyiinta wuxuu gaaray morocco isagoo dagaal ku furtay magaalada danja oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn maqrib iyo magaalooyin kale badi dalka morocco ayaa soo galay gacanta muslimiinta marka laga reebo magaalada sabta oo taageero dhanka badda ah ka helaysay nasaaradii sbain furintan ayuuna muusa ibnu nusayr uga tegey hoggaamiyihii uu ku kalsoonaa ee daariq ibnu siyaad oo hoggaaminaya sagaal iyo toban kun oo mujaahid oo ay la socdaan tiro culimada diinta islaamka ka mid ah wuxuu muuse ibnu nusayr u ballanqaaday hoggaamiyihiisa daariq ibnu siyaad inuu gurmadkiisu isdabajoog noqon doono dhankiisana wuxuu wacad ku maray inaan islaamka xaggiisa looga imaan doonin dhulka loo dhiibayna uu ku sugi doono gumadaha islaamka inuu ballaariyo xukunka islaamkana isku dayi doono oo uu badda ka tallaabi doono haddii allaah qadaro sidaasi ayay muslimiintu ku furteen maqrib ama morocco wuxuuna dalkani ku sharafoobay inuu noqday halka laga dirayey lagana abaabulayey ciidankii muslimiinta ee furtay andalus ilaa iyo koonfurta faransiiska halkaasi oo islaamnimada lagu maamulayey siddeed boqol oo sanno waa haddi siddeed qarni oo kaamil ah awood burburkii muslimiinta ku dhacay ayaa dhinaciisa ka saameeyey dalka morocco xukunka dalkanna waxaa isaga dembeeyey dowladihii iyo maamuladii soo maray muslimiinta oo ay ugu dambaysay dowladdii cuhmaaniyiinta oo ay reer galbeed ku burburiyeen markii ay dowladaha reer galbeed ku kala qaybsadeen dunida islaamka waxaa dalka morocco uu ka mid noqday dalalka la isku mari waayey cidda loo daynayo gumaysigeeda dowladaha ingiriiska sbain faransiiska iyo jarmalka ayaa mid weliba u hanqal taagtay in ay dalkan la wareegto shirar iyo kulamo bilooyin socday kadib waxaa horaantii sannadkii kun sagaal boqol qalinka lagu duugay in morocco ay kala qaybsadaan faransiiska iyo sbain iyadoo midba dhulka loo cayimay ay la wareegayso halka magaalada danja ee muhiimka ah ay noqonayso mid ka wada dhexayso muslimiinta morocco ayaa galay halgan dheer oo jihaadi ah waxaana ugu dambayntii ay iska dulqaadeen gumaystihii faransiiska iyo sbain sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo lixdii inkastoo sbain ay weli dhul ka mid ah morocco gumaysato magaalooyinka ugu caansan dalka morocco waxaa ka mid ah alribaad oo ah magaalo madaxda dalka danja faas daarulbaydaa iyo kuwo kale نال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان النسير به لنيل الأمنيات ورحلة
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qaybaha dhexe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna waa tuma saxaabiyadda uu nebigu sala allahu calayhi wasalama ku soo koray gurigeeda islamarkaana aad u jeclaa warbixin ku saabsan taariikhdeeda waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkayna yaasir cabdallah قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا
faadumo bintu asad waa haweenay ku tilmaaman iimaan iyo toosnaan waxaa aad u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo yaraantiisii ku soo koray gurigeeda nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay haweenaydan isagoo ka hadlaya abaalkii ay u gashay inay tahay qofkii ugu samafalka badnaa kadib geeradii abutaalib oo ah nebiga sala allahu calayhi wasallam adeerkiisa waxay islaamtay intii ay saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalama joogeen magaalada maka kadib markii uu geeriyooday abutaalib oo ay xaaskiisa ahayd una dhashay caruur badan oo uu ka mid yahay caliyu bn abi taalib radia allahu canhu haweenaydan waxay nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa ka joogtay boos weyn maadaama uu ku soo barbaaray gurigii ay hooyada ka ahayd بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda haweenaydan ka soo jeeda reer bani haashim ee looga markhaati kacay wanaagga barbaarkeedii iyo nolosheedii faaduma bintu asad binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi alhaashimiya waa hooyada dhashay khaliifkii raashiidka ahee caliyu bn abi taalib radia allaahu canhu xilligii jahliga ayay ku kortay maka waxaana guursaday abu taalib oo ay u dhashay cali iyo walaalihiisa oo kale ah taalib oo laysku khilaafsan yahay islaamnimadiisa caqiil jacfar jumaana iyo umahani oo magaceedu yahay faakhid islaamnimadii faaduma bintu asad faaduma bintu asad waxay islaamtay kadib geeradii abu taalib waxay magaalada madiina ula hijrootay wiilasheeda waxay ahayd allah ka raali noqde haweenay saalixadda oo u saaxiiba wanaag iyo diin waxay nebiga sala allahu calayhi wasalama ka warisaa afartan iyo lix xadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa soo booqan jiray gurigeeda wuuna ku qayluushan jiray geeridii faaduma iyo fadhiga ay dadka kala dheer tahay waxaa la sheegay in xilliga saxda ah ay dhimatay uu yahay sanadkii shanaad ee hijiriyada haddaba faaduma bintu asad waa saxaabiyadan aad ka bogoteen taariikhdeeda oo uu gurigeeda ku soo barbaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa iyada hooyada dhashay cali bnu abi taalib allah ka raali noqdee oo ka mid ah tobankii saxaabi ee looga bishaareeyey jannada sidoo kale ka tirsan khulafada raashidiinta ee afarta ah waxaa kale ay si wanaagsan u barbaarisay carruurta kale ee la dhashay cali bn abi taalib sida jacfar iyo caqiil waa hooyo mudan in tusaale lagu soo qaato wanaaggeeda hooyooyinka maanta nool sababtoo ah waxa ay soo saareen iyada iyo habeenkii kale ee ay saxaabiyaadka ahaa jiilkii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida jiilkii ay soo barbaariyeen waxay dhiiggooda ku waraabiyeen koryeelidda kelimada alleh guul weyn ayay ka gaareen cadowgooda diinta islaamkana waxay gaarsiiyeen daafaha adduunka haddaba hooyo kasta oo muslimad ah waxaa la gudboon inay carruurteeda kula dadaasho sidii ay ugu soo barbaarin lahayd tarbiyo wanaagsan oo ah tii lagu sheegay kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam allaha ka raali noqdo faaduma bintu asad alhaashimiya waxay ahayd saalixad oo rabbi ugu deeqay iimaan xooggan من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة
qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa duruusta iyo faa'iidooyinka ku jira xadiidka qum abaaturaaba kuwaasoo xal u ah qoyska wariyahayna cabduraxmaan badar ayaa soo jeedinaya من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان sahal binu sacada sacadiya radia allaahu canhu waxaa laga wariyey in maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu tagay guriga faadima oo uu cali ka maqan yahay markaas buu yidhi aaweyna adeerkaaga waxay tidhi faadima waxbaa ina dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay wuuna baxay oo guriga ma seexan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof la socday buu ku yidhi iisoo raadi cali wuxuu ninkii yidhi rasuulkii allow cali wuxuu hurdaa masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa u yimid cali oo hurda go'ina uu garabkiisa ka dhacay oo ay ciidu garabkiisa gaartay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bilaabay inuu ciiddii ka tiro isagoo ku odhanaya istaagabaa turaabow istaagabaa turaabow waxaa xadiidkani qiimaha badan ku sugan arrimo ay suuragal tahay in lagu xaliyo khilaafaadka soo kala dhexgala sawjka iyo xaaskiisa waana xadiid ay mudan tahay in lagu tababaro oo si xil dheer loo daraasiiyo waxaana arrimahaasi ka mid ah tan koobaad oo ah in ehelka labadees qabay u kurgalaan xaaladda sawjka iyo xaaskiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu marar badan booqan jiray guriga gabadhiisa faadima si uu uga warhayo xaaladdeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa sawjkeeda oo ahaa saxaabiga jaliilka ee cali bin abi taalib allaha ka rali noqde u kurgalidaya ka warhayntaas ma ahan inay gaarto heer la baarbaaro xaaladaha hoose ee u gaarka ah qoyska waxaana haboon in hadafka booqashada iyo ka warrayntay ahaato una seexeynaya talasiintooda midda labaad waa in lagu dadaalaa joogtaynta isku-duubnida iyo jaceylka ka dhexeeya labada isqaba waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xaal wareystay gabadhiisa faadima isagoo weydiiyey sawjkeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa wuxuuna ku yidhi aaweyna adeerkaaga kuma odhan aaway cali ama aaway sawjkaaga taasoo laga dheehan kara inay ku jirto xaalad degnaan iyo dhimrin ah uuna u jilciyo qalbiga faadima marka la xusuusiyo qaraabanimada kala dhexaysa sawjkeeda cali allaha ka rali noqde tan saddexaad oo ah in lagu dadaalo xifdinta waxyaabaha qaaska u ah guriga faadima allaha ka rali noqde nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah aabbaheeda umay caddeen waxa uu yahay khilaafka kala dhexeeya sawjkeeda nebiguna ma uusan weydiin sababta khilaafka keentay markii ay gabadhiisa ku tiri waxbaana dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay waxayna taa ku tusinaysaa dersi ah in labada isqabaysan dadka kale u gudbin sirtooda iyo tan gurigooda iyo dersi ah in ehelka aysan dhex gelin waxyaabaha u gaarkaa suujka iyo xaaskiisa ilaa inta iyagu fasaxaan mooyaane maxaa yeelay dhexgalka ehelka ee arrimaha sawjka iyo xaaskiisa waxay dhalinaysaa mushaakilaada mida afaraad oo ah in guriga uu yahay goob ee jeceyl iyo degnaasho ku dareemaan qoyska waxaana taa caddeen u ah markii ay faadima allaha ka raalli noqday tidhi wuu baxay oo guriga ma seexan asalkuna wuxuu yahay in insaanka uusan raaxo degnaan iyo xasiloonni ku helaynin ilaa gurigiisa iyo xaaskiisa agteeda mooyaane taasoo allah degnaashahaasi ka dhiga ayaad qur'aankana ku yidhi
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
midda shanaad waa in had yo jeer allah xaggiisa loo laabtaa si gaara markay dhibaatooyin yimaadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihtimaamsiiyey arrinka xididkiisa oo ah cali allaha ka raali noqdee raadintiisa ayuuna qof u kalifay kaasoo soo helay isagoo masjidka jiifa in masjidka la aado ayaa ina waxaa ku jira duruus badan maxaa yeelay waa goobtay xasiloonnidu taalo markii uu qofka masjidka ku sugan yahay wuxuu dareemayaa raaxo iyo degnaan wuxuuna dhegaysanayaa qur-aanka kariimka kelmaadka wanaagsan nasiixada iyo waanada imaamka waana arrimo qalbiga insaanka u jilcinaya xaaskiisa isagoona xusuusanaya xuquuqda ay ku leedahay waxaad arkaysaa in si taacagsi ku ah dadka u dhaqmaan iyagoona isku boorinaya fisqiga iyo faajirnimada heeray bagaaray inay sinada isku booriyaan intaay ku guda jiraan daawashada aflaamta musalsalada iyo dhexwareegidda baraha bulshada tani ayaa zawjka caraysan u sawiraysa markii uu gurigiisa ka soo baxo inuu daraagis isticmaalo ama uu qamri cabo amaba uu aado maqaaxyaha habeenkii lagu caweeyo taasuy u sii dheertaa inuuba ku dhaco sino isagoo ishilmaamsiinaya dhibaatada yar ee gurigiisa ka soo gaartay tan lixaad waa in lagu dadaalaa in cilaaqo wanaagsan lala yeesho xididka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa uu u turay cali mana uusan canaanan isagoo ku yidhi istaaga baa turaabow istaaga baa turaabow mana weydiin khilaafka kala dhexeeya gabadhiisa faadima taasina waa qayb ka mid ah sharafta iyo akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu xajar allah kara la noqday wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fatxulbaariga isagoo isdultaagaya mowqifka nebiga waxaa ku sugan sharafta habdhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay wuxuu aaday dhanka cali si uu raaligeliyo isagoo carada ka masaxaya uguna yeeraya kuunyadii laga soo qaaday xaaladii uu ku sugnaa kumana canaanan carada uu ka carooday gabadhiisa oo mansilad sareysa agtiisa ku lahayd tani ayaa waxaa laga qaadanayaa asbaabta u dhimrinta xididka lagana taga canaantooda si loo xoojiyo jeceelkooda midda toddobaad ee ugu dambaysa waa inaysan guryuhu ahayn kuwa ka maran mushaakilaadka qoyska maxaa yeelay taasi kama dhicin guryaha kuwa ugu sharafta badan uguna daayirsan oo ah guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam khilaafka qoyska ayaa ah arrin dabiici ah balse waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo maareeyo lana fahmo asbaabaha keenay geesta kana la ismoogeysiiyo zallaadka dhacay cafis iyo sabarna lagu dadaalo haddaba maxaan ugu baahi badannahay maanta inaan ka faa'iidaysanno oo aan weelayna duruusta ku jirta xadiidka istaaga baa turaabow waa mid kafaalo qaadaya inay tirtirayso khilaafka qoyska xaaladooda horena ku soo celinaysa siina joogtaynaysa jaceylka ka dhexeeya
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست